gudoomiyaha degmada boosaaso xasan cabdalla xasan ayaa xarigka ka jaray dugsiga hoose dhexe ee deegaanka laag oo dowladda hoose ee boosaaso ku sameysay dayactir iyo dibu ballaarin waxaa ka qayb galay munaasabadda xarigjarka mas-uuliyiinta dowladda hoose ee boosaaso bulshada qeybaheeda kala duwan iyo marti sharaf kale agaasimaha waaxda howlaha guud ee dowladda hoose ee boosaaso maxamed jaamac ayaa ka warbixiyey dayactirka iyo dibu ballaarinta lagu sameeyey dugsiga maanta waxaanu joognaa inaanu xarigga ka jarno dugsiga hoose dhexe ee deegaanka laag runtii mashruuca g b l g ga ay maalgeliso g b l g gu uu maalgeliyo s d m ka ayaa dayactirka iskuulkan laga samaynayo fuliyey mashruuca waxaa qayb ka ah hay-adda unisef wasaaradaha arrimaha gudaha waxbarashada caafimaadka biyaha iyo dowlada hoose iyo dowladaha hoose ee degmooyinka runtii mashruuca kan wuxuu ahaa baahiyihii la gudbiyey ee deegaanka laag ay gudbiyeen u gudbiyeen degmada boosaaso iskuulkii hoose dhexe oo lagu sameeyey ballaarin iyo dayactir maadaama dhismihiisu dhismo hore ahaa iskuulka waa la dayactiray waana la ballaariyey maaha mashruucii u horeeyey ee degmada boosaaso ka fuliso deegaanka laag horey waxaa looga fuliyey xarunta bulshada oo degaanka laag laga sameeyey waxaa laga fuliyey caafimaadka maantana iskuulkii baanu joognaa runtiina waxaweye ibafurbay waxay u tahay waxqabadka degaamada degmada boosaaso hoostaga laga samaynayo xasan cabdalla xasan gudoomiyaha degmada boosaaso ayaa sheegay in muhiimad weyn uu u leeyahay dugsiga deegaanka isagoo kula dardaarmay dadka deegaanka in ay ilaashadaan dugsigan aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta imaado deegaanka laag hadalkana aan ku daafuro ballaarinta dugsiga siga hoose dhexe iyo dayactirkiisa guud aada iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu xarigga ka jarro deegaanka laag waa deegaan dee muhiima magaaladii waa magaaladii magaaladii buu coonkeedu fadhiyaa waana deegaan muhiima oo beereleya